أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a futuuxaadka ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka samaynayaan gobollo dhaca bartamaha soomaaliya oo hadalhayn ballaaran dhaliyey iyo falanqeeyayaal sheegay in maleeshaadka kooxda riddada ay ku hor burbureen mujaahidiinta warbixin ayaad dhegaysan doontaan maamulka ashahadala dirirka somalilan oo sheegay in uu badda gobollada waqooyi galbeed ku wareejinayo maamulka jasiiradda taiwan toogasho ay askar isaga dileen maleeshiyada maamulka riddada puntland oo ka dhacday magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal munaasabad lagu sagootinayay dufcada koowaad arday ka qalin beddelatay machadka khadiija bintu khuweylid oo ka dhacday degmada xiin dheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaad dhegaysan doontaan mas-uuliyiin waalidiin iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey munaasabadaasi ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda oo ku dhaawacmay weerar gaarijiirsiin ah oo ka dhacay mid ka mid a deegaanada xoogga lagu dejiyey sahayanada qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya futuuxaadka ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka samaynayaan gobollo dhaca bartamaha soomaaliya ayaa hadalhayn ballaaran dhalisay dhanka kale falanqeeyayaal ayaa sheegay in maleeshaadka kooxda riddada ay ku hor burbureen mujaahidiinta haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaanu idin diyaarinay waa kan walaalkeen cismaan axmed dhubow guulaha isdabajooga ah ee allaha ku galladaystay mujaahidiinta soomaaliya iyo futuuxaadka ay ka samaynayaan dhowr wilaayo oo muhiim ah ayaa soo jiitay warbaahinta dunida iyadoona si aad ah loo hadalhayo sida cajiibka ah ee ciidamada mujaahidiinta u jibiyeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgal xooggiisu soo bilowday bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa albaabada u istaagay magaalada caasimadda ee muqdisho filashooyinkii ay cadowgu ka qabeen howlgalladaasi ayaana noqday mid lama filaan ah bilowgii weerarada mujaahidiinta ayay murtadiinta iyo gaaladabu qiyaasayeen in camaliyaadku ay ku kooban yihiin saldhigyo ciidan iyo deegaano cayiman balse sidoo ay filayeen ma dhicin oo camaliyaadka oo ahaa kuwa isku xidhan ayaa allaha fadligii lagu xoreeyey magaalooyin iyo deegaano istaraatiiji ah oo murtadiintu ay qabsadeen saddex sano ka hor kolkaas oo xasan gurguurta iclaamiyey xamladii ashaadala dirirka ee ka dhankayhayd wilaayaadka islaamiga weerarro ay qaadeen mujaahidiinta al-shabaab oo socday muddo bilooyin ah ayaa sababay inay kala daataan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo caalamka uu ku qarashgareeyey balaayiin dollar oo taageero ah ayaa lagu yidhi warbixin ay baahisay wakaaladda wararka faransiiska oo loo yaqaano a f b oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer adduunka warbixinta waxaa lagu soo hadal qaaday dagaalkii ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada moqokori oo ay ku tilmaantay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu dambeeyey ee sanadkan gudihiisa soo food saaray kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadkoodii ka dagaalamayay deegaanadaasi ee uu ku adeeganayay murtad gurguurte sida a f b u sheegay cumar maxamuud oo ka tirsan hay-adda la baxday xasradaha adduunka ee magaceeda loosoo gaabiyo i c j a f b waxay xustay in kooxda riddada iyo xulufadeeda siliibiyiinta oo dagaal kula jira mujaahidiinta muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ay haatan u muuqdaan kuwa fashilmay islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin hoosu dhaca taageerada caalamiga ah warbixintu waxay leedahay ciidanka dowladda soomaaliya niyadjab weyn ayay ka qaadeen weerarada xooggan ee mintidiinta oo ay ula jeedo in murtadiintu ay ku hoobteen camaliyaadka mujaahidiinta deegaanadii mujaahidiinta laga riixay sannadihii ilaa iyo ayay warbixintu xustay in geesyada towxiidku ay dib u soo ceshadeen boqolkiiba sagaashan sida uu wakaaladda wararka faransiiska u sheegay sargaal ka tirsan xarun cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi magaalooyin ay ka mid yihiin masjid cali guduud iyo aadan yabaal oo tusaale u ahaa ayay tiri warbixintu howlgalka kooxda riddada ayay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale buundooyin muhiim u ahaa saadka maleeshiyaadka murtadiinta dhammaan dhululka ka soo bilaabma waqooyi galbeed ilaa iyo koonfur galbeed ee muqdisho intooda badan waxaa hadda gacanta ku haya al-shabaab ayuu yidhi sargaal jaasuus murtad ah isagoo u warramaya a f b wuxuu intaasi ku daray in gebi ahaanba ay burbureen maleeshiyaad murtadiin ah oo ay dhistay kooxda riddada intii ay socotay xamladii uu xasan gurguurta iclaamiyey maleeshiyaadkan oo ay gaaladu ugu magacdareen dadka deegaanka ayaa lagu bixiyey malaayiin dollar waxayna ahaayeen ciidan cusub oo ay is lahayeen waxay dagaalka ka nasin doonaan murtadiintii horey dalka dibiddiisa loogu soo tababaray sidoo kale sargaalkani waxa uu ka shanqariyey in maleeshiyaadka calooshodu shaqaystayaasha ah ee uu maraykanku soo carbiyeystay ee danab ay la kulmeen khasaare baaxad leh xilli saraakiishooduna ay niyad jabeen macnabiyaadkoodana uu dhulka galay waxaan aragnay ciidan aan shaqaynaynin islamarkaana lumiyey rabitaankii dagaalka kuwaas oo dhiigbax daran ku wajahaya furimaha dagaalka ayuu yidhi sargaal murtad soomaali ah oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka diblomaasi reer galbeed ah oo codsaday in magaciisan la xusin ayaa wakaaladda wararka faransiiska u sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay si cad u muujiyeen joogitaan buuxo oo ay ku leeyihiin caasimadda muqdisho waxayna si isdabajooga u beegsadaan xerada xalane oo weerarada lagu bartilmaamaysanayo ay gaareen ayuu yidhi heerkii abid ugu sarraysay sidoo kale diblomaasigan waxa uu carabka ku dhuftay in xasan gurguurta qudhiisa uu si dirqi ah ugu badbaaday weerar ay mujaahidiinta dhowr bilood ka hor la beegsadeen xilli uu la socday gawaari kolonyaha oo marayey afaafka hore ee villa soomaaliya maalintii xasan sheekh la beegsanayey ayuu ku soo jeeday goob dagaal oo markii dambe ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta haddaba maxaan ka ognahay deegaanada ugu muhiimsan ee sida aadka ahy cadowga ugu xooganayeen ee ay mujaahidiintu dagaalka ku furteen arrinkaas waxaan wax ka weydinnay maxamed xasan oo ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alandalus
marka la eego khariirada ee dhulka ee lagu loolamayay bilihii lasoo dhaafay iyo masaafada aadka u ballaaran ee mujaahidiintu ay jareen waxaa muuqata in maleeshiyaadka kooxda riddada lagala wareegay dhul boqolaal kilomitir ah tusaale ahaan bishii shacbaan ee lasoo dhaafay mujaahidiintu waxay howlgalkooda ugu horreeya ka bilaabeen deegaanada daarunicma iyo ceel cali axmed oo ka tirsan shabeellaha dhexe howlgalladu waa ay sii xoogisteen ilaa iyo bishii ramadaan bilowgeedii mujaahidiintu howlgallo kale ay ka bilaabeen dhanka bariga webiga shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada iyo degmooyinka ee kaabiga ku haya degmada mahadaay futuuxaadka ayaa isxigay ilaa iyo lagu dhowaaday degmada cadale oo mujaahidiinta u jirsadeen waxaan ka badnan soddon kilomitir ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan mujaahidiintu waxay la wareegeen dhammaanba dhulkii cadowga uu ku qabsaday xamladii ashaadaladirarka ee xaasan garguurta oo ilaamiyey laga soo bilaabo deegaanka tarda moora ari ceelhariyey ceelkooxle gumare ilaa iyo degmada moqokori oo dhowaan mujaahidiintu ay allah fadligiisa ay furteen furashooyinka cadowga uu qoobgariirka ka qaaday saameynta xoogana ku yeeshay macnawiyaadka murtadiinta waxaa ka mid ah degmada aadanyabaal oo ahayd halka laga hago lojistikada maleeshiyaadka murtadiinta ee dhammaan goboladii cadowgu ay ku qaadeen xamlada ashaadaldirka ah aadanyabaal waxaa tira ka badan laba jeer booqday xasan gurguurte ra-isul wasaaraha kooxda riddada ayaa tegey jenaraalada ugu sareysa ee taliska ciidanka murtadiinta iyo saliibiyiin ka tirsan maraykanka taliska ciidanka africom ayaa booqday waxay ahayd saldhig weyn waxay ka mid ahayd caadibaal magaalooyinkii mujaahidiintu ay dib u furteen oo cadowga ay ka xoreeyeen bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxaa booqday xasan gurgurte oo halkaas ka jeediyay khudbad goodis aheyd meelaha kale ee xasan gurgurte iyo madaxda kooxda ridada saldhigga weyn u ahaa ay booqan jireen waxaa ka mid ahaa degmada muqokori ramadaan markii muqokori iyo aadiyabaal xasan gurgurte u booqday mujaahidiinta ayaa bishii shawaal waxay furteen aadiyabaal halka bisha muxaram gudaheedana mujaahidiintu ay furteen degmada muqokori sidoo kale meelaha saldhigyada waaweyn u ahaa murtadiinta ee mujaahidiintu ay furteen waxaa kamid ah deegaanka wargaadhi xasan garguurtana uu mar booqday marka laysku soo xooriyo futuuxaadka mujaahidiintu ay sameeyeen waxay ku furteen dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada dhaca bariga webiga shabeelle ee ka tirsan shabeellaha dhexe iyo hiiraan horeyna cadowgu ay u haysteen weliba deegaano iyo degmooyin horey mujaahidiintu aysan u joogin oo kufaarta afrikaanta ay joogi jireen ayay la wareegeen sida degmada biicadde iyo deegaanka lagu magacaabo mirta qoy ah shabeellaha dhexe tani waxay cadowga ku noqotay kaabuus gaar ahaan xasan gurgurte oo sanado ka hor gaalada u sheegayay in mujaahidiinta uu ka soo afjaray gobollada dhexe waxaa kale oo diblomaasigaani reer galbeedka hoosta ka xariiqay in marnaba aanay muqdisho ka dhici doonin qabashada doorashooyinka uu ku hadaaqayo murtud gurguurte maadaama ayuu yidhi mujaahidiintu ay awood u leeyihiin in goob kasta oo codbixineed ay tallaabo ka qaadaan ayna suurtagal ahayn sheegashooyinka ka imaanaya madaxa kooxda riddada ee ah qabashada doorashooyin gaaleed meel walba la dhigo sanaadeeq codbixin warbixinta oo dhinaca kale tilmaamaysa sida ay meesha ugu sii bixayso taageeradii dhaqaale ee dowladaha shisheeye ayaa shaacisay in midooda yurub iyo dowladda maraykanka ay ku qarash gareeyeen kooxda riddada soomaaliya in ka badan toddoba bilyan oo dollarka maraykanka gaar ahaan howlgalladii saliibiga ah ee loo wakiishay midooda yurub tan iyo sannadii labada kun iyo toddobadii sida lagu sheegay warbixiin uu soo saaray macadka daraasaadka amniga ee midooda yurub howlgalladii hore ee midooda afrika ayay warbixintu tibaaxday inay dhammaadeen bishii diseembar iyadoona islamarkiiba lagu beddelay mid cusub oo loo xiray shaatiga ee yuusom sababtoo ah ayuu yidhi fashil ku yimid maleeshiyaadka riddada kuwaas oo haba yaraate e aanan u diyaarsanayn la wareegidda amnigooda maleeshiyaadka murtadiinta in ay la wareegaan amnigooda soomaaliya iskabadaa'e waxay hanan waayeen amniga madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ilaalintiisa loo wakiishay ciidamo shisheeye waxaa jira dalal badan oo deeqbixiyaal ah dadku waxay isweydinayaan maxaan ku iibsannay tobankii sano ee lasoo dhaafay in la arko ciidanka oo ka sii firxanaya goobaha dagaalka iyo in la abuuro eyusom waxay ahayd wax aad ugu adag dadka ayuu yidhi diblomaasi reer galbeed ah isagoo u warramaya wakaaladda wararka ee faransiiska warbixintu waxay xustay in dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray duulaankan saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya oo uu maraykanku ka mid yahay ay haatan ka cagajiidayaan sii wadista maalgelinta howlgalkan wuxuuna mid ka mid ah falanqayaasha uu u sheegay wakaaladaha in xilligan ay xaaladdu marayso heer gabaabsi ah wakaaladda wararka f b waxay tilmaantay in heshiisyo amni oo ay kooxda riddada soomaaliya la gashay dalal ay ka mid yihiin qatar imaaraadka carabta masar iyo turkigu aanay guulo ka keeni doonin la dagaalanka mujaahidiinta maadaama ayuu yidhi dalalkani ay ilaashanayaan danahooda dhaqaale ay kaleyihiin dalka soomaaliya waxaa waxba kama jiraan noqday ballanqaadyo uu gaalada caalamka u sameeyey murtad xasan gurguurte oo ahaa in wakhti kooban uu ku soo afjarayo awoodda mujaahidiinta bilaash xiitahan u ceensan kufriga caalamiga ah ayaa dib looga qabsaday inta badan deegaanadii ay maleeshiyaadkiisu gaareen sannadihii labada kun laba iyo labaatan iyo laba kun labaatan iyo saddex waxayna mujaahidiintu isku fidiyeen dhul baaxad leh oo dhaca hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyagoona horumarro wanaagsan ka sameeyey shabeellada hoose iyo duleedyada wilaayada banaadir aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuuw صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرقي عيشا وفخرا سيري قيد التراخي والضلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
w waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexe ayaannu isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah qodobka ugu horeeya waxa uu yahay somalilan oo sheegtay in badda gobolada waqooyi galbeed ku wareejin doonaan dowladda taiwan waa cinwaanka mid ka mid a canaaweyntii maanta lagu qoray shabakada wararka soomaali memo wararka ka soo baxaya wafdi uu maamulka somalilan u diray dalka taiwan ayaa sheegay inuu dhacay heshiis taiwan loogu saxiixay in ay sugto amniga xeebaha waqooyi ee deegaanada loo yaqaano somalilan kulan ay wada yeesheen madaxweynaha taiwan li jing ti iyo wasiirka dibadda maamulka shaadaldirarka hargeysa ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan aadan oo ka dhacay caasimadda taiwan ee taibi ayaa dhinacyadu isku afgarteen in amniga badda xeebaha waqooyi lagu wareejiyo taiwan madaxweynaha taiwan ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa xaa ku sheegay in somalilan ay la galeen heshiis ku saabsan amniga badda somalilan iyo dhaqaalaha buluuga ah khayraadka badda waan ku faraxsanahay in aanu kulannay wafdi uu hogaaminayey wasiirka dibadda somalilan waxaanu galnay heshiis la xiriira ilaalinta xeebaha iyo ballaarinta iskaashiga sida sugidda amniga badda iyo dhaqaalaha buluuga ah dalalkeennu waxay qorayaan cutubyo cusub oo ah iskaashiga dalalka dimuqraadiga ah ayuu yidhi madaxweynaha taiwan maamulka shaaldirarka somalilan oo dabadhilif u ah dowladaha shisheeye ayaa xusuulduub ugu jira inuu badda soomaaliyeed u gacangeliyo dowlad walba oo uu aqoonsi u ballanqaada sanadkii labada kun afar labaatankii ayuu muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya u saxiixay in uu qaato qeyb ka mid ah badda soomaaliya arrinkaa oo ka caraysiyey shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale dalka turkiga la gashay heshiis lagu gacangelinayo badda soomaaliya waxaana turkiga lagu wareejiyey khayraadka dhex eegaaga badda iyo bariga taasina waxay ahayd warbixintii soomaalimiimo maanta lagu qoray tuugasho askar lagu dilay oo ka dhacday garoowe warbixintanna waxaa cinwaan looga dhigay qoraal maanta lagu faafiyey websaytka islaamiga ee calamada wararka ka imaanaya magaalada garoowe ee xarunta u ah gobolka nugaal sidoo kalena ah xarunta maamulka ashaadadirarka puntland ayaa sheegaya in ugu yaraan laba askari la dilay halka kuwo kalena la dhaawacay kadib toogasho ka dhacday magaaladaasi ilwareedyo ku sugan magaalada garoowe ayaa sheegay in askari ka tirsan maamulka siciideni uu toogasho ku dilay askar kale oo ka tirsan isla kuwa maamulkaasi si gaar ahan uga tirsanaa maleeshaadka riddada ee ka howlgala garoowe askariga oo hubaysnaa ayaa la sheegay inuu rasaas ooda uga qaaday askar kale waxayna taasi keentay inay goobta ku dhintaan ugu yaraan laba askari wararka qaar waxay khasaaraha dhimasho ee askarta gaadhsiinayaan ilaa saddex askari askar kale iyo qof shacab ah ayaa sidoo kale lasoo wariyey in ay dhaawacyo ku noqdeen toogashada uu geystay askarigan ka tirsan maamulka shaaldiriirka puntland wararka qaar waxay sheegayaan in dilka askartan uu yimid markii maleeshiyaadka riddada ee ka howlgala garoowe ay xareeyeen bajaaj uu watay askariga dilka geystay taasoo keentay inuu ka caroodo tallaabada lagu xareeyey bajaajta uu watay sidaana uu toogashada ku geystay iskudhaca dhex mara maleeshiyaadka maamul goboleedyada riddada ah iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya ayaa joogto ka ah magaalooyinka ay gacanta ku hayaan cadowgu waxayna badanaa isku qabtaan lacago baad ah oo ay kala boobayaan warbixintii calamada lagu qoray maanta haddaynu halkaa uga gudubno haatanna mareegta faafre bro ee telegramka ayaa maanta qodobadii lagu qoray waxaa ka mid ahaa banaadir ciidamada mujaahidiintu in habeenkii xalay ahaa qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda oodweyne ee degmada daynile ee magaalada muqdisho ugu dambeyntii askar yuhuud ah oo lagu dhaawacay weerar gaari jiirsiin ah oo ka dhacay dhulka la haysto ee reer falastiin halkudhigga warbixintanina waxaa lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa ku warantay in weerar gaari jiirsiin ah oo khasaar badan geystay uu maanta ka dhacay goob basaska laga raaco oo ku taala mandiqada kafar yona ee dhacda bartamaha dhulka la haysto ee falastiin iyadoona uu baxsaday fuliyaha weerarka wargeyska israa'iil hayoom ayaa shaaca ka qaaday in sagaal askariyo yuhuud ah ay ku dhaawacmeen weerarkan gaarijiirsiinta ah kuwaasoo iyagoo qaba dhaawacyo daran loola cararay xarumaha caafimaadka ee ku yaala dhulka ay yuhuudda gumaysato duqa mandaqada kafaryona ugu magacaaban maamulka yuhuudda ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkan uu ahaa mid argagax iyo qalqal ku abuuray iyagoo ku cataaway in maamulka yuhuudda ay horey uga codsadeen in la adkeeyo ammaanka bosteejooyinka basaska laga raaco si aysan uga dhicin weeraro ceenkan oo kale ah ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan gaarijiirsiinta ah ee lagu dhaawacay askarta yuhuudda balse alaaba waxaa weerarada noocan oo kale ah fuliya kilgoduulayaasha falastiiniyiinta ah ee ay yuhuudda xoogga ku haysato dhulkooda xubintii hadalhaynta iyo gudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba زادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada galgaduud munaasabad heer sare ah ayaa loo dhigay dufcada koowaad arday ka qalinjabisay maxadka khadiija bintu khuweylid faraciisa degmada xiin dheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadda ayaa lagu sagootiyey dufcadii koowaad ee ka qalin bedelatay machadka khadiija bintu khuweylid ee degmada xiindheere waxaana xafladda ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin iyo mas-uuliyiin uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kelimaad kala duwan ayaana munaasabadda laga jeediyey waxaana ugu horeyn goobta bandhig ku sameeyey ardayda ka qalin bedelatay machadka khadiija bintu khuweylid ee degmada xiindheere
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك أختي الغالية؟ اسمي نعيم عبد الملك وأنت ما اسمك؟
اسمي حليمة عثمان أود أن أسألك عن بعض الدروس التي تعلمناها تفضلي بكل سرور اطرحي ما عندك ما هو علم التفسير؟
التفسير لغة الإيضاح والتبيين واصطلاحا علم يعرف به فهم كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه مر علم التفسير بمراحل خمسة اذكريها أولا تفسير القرآن بالقرآن ثانيا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا تفسير الصحابة رضي الله عنهم رابعا تفسير التابعين خامسا تفسير العلماء رحمهم الله اذكري تفسيرا للقرآن بالقرآن منها قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ففسر لفظة هلوعا بما بعدها ما هو التفسير بالمأثور؟
هو أن يقتصر المفسر على ما ورد في تفسير الآية من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين وأنا أريد أيضا أن أسألك كما سألتني فهل أنت مستعدة؟
نعم أنا مستعدة سليني ما شئت ما علم المصطلح؟
هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد ما هو المتن؟
هو لقة ما صلب وارتفع من الأرض واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام إلى كم ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا؟
إلى قسمين فإن كان له ضرب غير محصورة بعدد معين فهو المتواتر وإن كان له ضرب محصورة بعدد معين فهو الآحاد ما هو الصحيح لغة واصطلاحا؟
الصحيح لقة ضد السقيم هو حقيقة في الأجسام وجاز في الحديث وسائر المعاني واصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الثابت عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟
القول الصحيح أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا بمعنى أن يكون له إسنادان لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة واشترط بعض العلماء ذلك كأبي علي الجبائي المعتزلي والحاكم وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة ما معنى الحكم؟
هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تغييرا أو وضعا عرف الإجماع نطقة هو العهد والاتفاق قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم يقال أجمع المرء على أمر ما عزم على فعله وفي الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي عرف أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وإلى هنا نكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما استحييت يوما يا فتاتي إذا أيقنت أنك للممات ظننت الحسن لا يأتيه يوم يشيب بلا ورب الكون آتي أحذرك التشبه والتعالي وأنصحك الحفاظ على الصلاة أترضين الإله لكن ربا ويأبى الله زي المشركات وأهمس للبنات أليس حقا جمال النفس أبهى للفتاة تورجكن يؤلم كل حر وزيك ليس زي المسلمات أظافركن ضالت لست أدري سباع أم وحوش في الفلاة وآثار الدماء تبين فيها تنبأ عن وحوش قاتلات ويا أختاه رب الكون نادى دعانا للأمور المنجيات فهل خلق الإله لكن شر إذا فلما التزين يا فتاة بأحسن سورة سواك شخصا أخلق الله أم زيف البنات سلاما مع هذا الفتيات هنيئا أعبق الزهرات باسم أمنا الأولى خديجة أفضل الزوجات سلاما مع هذا الفتيات هنيئا أعبق الزهرات باسم أمنا الأولى خديجة أفضل الزوجات وضعت لنا السلالم لسعود لقمة الجبل وأنبت الجناح لكي نحلق في سما زحلي لدى علم الشريعة فهو أس العلم والعمل يعرفنا الحلال من الحرام وموضع الجدل فشكرا كل من وقفوا بجانب ركبنا سندا من الآباء والأمات من كانوا لنا المددا وإعلام أساتذة أضاءوا دربنا رشدا سنذكركم ونشكركم جميل سنيعكم mid ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda qalin bedelatay ayaa markiisa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey آه، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا أولا وآخرا مهد إسكالي أن مالي بلابتي مالي كل ما تمنى لهين لها نوغل نمعوين على سوق وبكرين ويوين تهي نمعة الإسلام والإسعاد ويكمتها يمد حد عن أفر لنو إلهي سبحانه وتعالى يا مهاتسن أولا وآخرا ثانيا آه نمعدا أن أن مانت إسو نمد أو إسو كان يكينتي عد كستا أو أبابل تلو يتقاد كل هاد ويمهدسيهن بعد الله سبحانه وتعالى عن لأنها جزاكم الله خيرا خير الجزاء وأحسن الله إليكم أن معلمينتي وحصاب براي قبلها أنا كسو ددالي جهدي كبحيي عن لأنها هاي لا سبحانه وتعالى هاي جهدي يسعدي أتقبتين إلهي إنك أقبله howlaadiinnana waxaan leenahay kuwa ahlu diina allaha ka dhigo saad kuweenna ugu dadaasheen runtii abaal weyn ayay nagu leeyihiin abaal leesu galana waxaa ugu weyn midka diinta leesugu galaa ugu weyn marka waxaan leenahay jasaakum allahu khayr khayr aljazaa wa axsana allahu ilaykum walaalayaal haddaan u soo gudbo gabdhaha ayaan rabaa wax yar inaan la dardaarmo maadaamay owlaaddeenna yihiin diintii ilaahayna ay soo xambaareen nasiib gaarahu ilaahay siiyey gabdhahan iyo gabdhaha la midkaaba waayo diintii nabiga calayhi salaatu wasalaam lala soo diray oo nadiif oon barax lahayn ayaa midigtooda la geliyey meel maanta diinta rasuulka lala soo diray oo barax la lagu daraaseeyana waxaa ka jirta goobaha ay mujaahidiintu ka taliyaana ka jirta walaalayaal ilaahay yaa idiin qadaray bacdamaa kuwan qayrkood laga yaabo iskuulaad aan xijaab laga oggolayn inay dhigtaan fawaaxishta meelo laysku bara inay dhigtaan ilaahay wuxuu idiin qadaray inaad ku soo aadaan ayadoo shareecatii raxmaanka dhiiggu u qubanaayo adinkuna raayada tawxiidka hoosteeda aad ku barataan tawxiidkiisa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raalli ka ahaay kolley waa nimco weynu shukri inkaga baahan intaasaan kelmaddeeda ku soo kaabiha wallah subxaanahu wa tacala aclam intaasi kadib waxaa dowrkooda la siiyey waxgaradka waxaana munaasabadda ka hadlay nabadoon maxamed warsame oo ku magac dheer maxamed urur ilaahayaa mahad iskale mahadda rabbi ka bacdi waxaan u hambalyayhaynaa dadkii waalidaynta ahaa oo gabdhahaas dhalay iyo dadkii juhdiga ku bixiyey oo waxbaray ilaahay waxaan leennahay dad dadka ka sarreeya allah ka dhigo sidaasaan leennahay owlaadda waxbaratay oo gabdhaha bannaadkaana waxaan leennahay maanta dadka dunida jooga dadka u sarreeyaa tihiin ogaada inaad dadka u sarreeya tihiin waalidayntiin ku dadaashanin dadka dadka u sarreeya waaye waxaana yeelaya sidaas waxa aad barateen wixii ilaahay ou raalli ka ahay waaye oo ilaahay ou makhluuqa uu u diray wixii jinni iyo insi wixii mukallifa oo u diray inay maaragtay ay bartaan oo ay ku dhaqmaan ilaahay baana mahaddaas iska leh waana idiin hambalyayhaynaa waxaana leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo idin waafajiye u shukriya annaguna ka beled ahaan waa shukrinaynaa haddii dadkaas ilaahay magaaladannadii ka soo dhex saaray ama waalidayn ha ahaadeen ama dadka waxbartaa ha ahaadeen intaas ka bacdi waxaan baraaruji lahaa dadka magaalada jooga gabdhahan intaan la-eg way ku yar yihiin waxaan leeyahay gabdhihii kalka hore ka harayow hadda ha la xareeyo kuwo boqolaal ha la xareeyo sidaasoo kale aad ku soo baxaysaan iyo si ka sarrayda waxaan idiin rajayhaynaa inaad baraarugtaan oo aad wax aragtaan oo aad indhihiinna wax ku aragtaan sidaasaannu ku baraarujinaynaa intaas waxaa dheer walaayada islaamigaah oo maaragtay ka soo shaqayday sidaas gabdhuhu inay waxu bartaan intaasoo qarni aa dalkan lagu noolaay hadda ka horna lama arag hadda ka horna lama arag waa wax maanta kow ah gabdho qur-aanka inta bartay lafdigiisa dhammeeyey waa la arkay kuwa maaragtay inta walaayadu joogtay gabar waxbaratay maahane gabar horey shiiqad u noqotay ma hayno ma hayno dalkanaha kuma hayno waxaan leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo maantaas nagu soo simay oo sharaftaas iyo karaamadaas ummaddu inay gaarto nagu soo simo cumrigdhaan ku soo simay ilaahayaan uga shukri naqaynaa ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيهم علينا عليه إسلام مدى هي توحيدك نغشر في نوافجي الله سبحانه علينا بعد الله لمان بلشدة قيبه هذا كالدون كساقيب قشي مناسبة ختامي أه معهدكي خديجة بنت خويلد في محافظة حندارة لإعداد الداعيات أرنتي مدبدا صوص عضي مناسبة مانت جبجبدا ومدى جودهان كسوق بقشي سك خاصة مقارهان قبلها كقلن جبيي مدبدا رنتي صوص بريو صوت كيستي أيغو أسو جوجي مراحل أو كلا جديسن u dhabar adeegay ayaga iyo mucalimiintoodii mudarisiintii gacanta ku hayey dhammaanba kolley kheyr u taagnaydeen ilaahydanka ajar siiyo fii miisaani xasanaatikum ilaah idiin saaro antaas kadib runtii waxaad og tihiin gabdhaha muslimaadka ah doorka ama kaalinta ay leeyihiin kama yaro kaalinta qofka ragga uu leeyahay ee kaalinta macnaa dacwada iyo fidinta diinta iyo doorkaasi marka laga hadlaayo waxa waaye shaqadeeda iyo doorkeeda iyo kaalinteeda kama yara midda ragga ay leeyihiin walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray oo dacwada ay cusub tahay waxyigu cusub yahay waxaa garabkiis taagnayd zawjadiisa oo macadkan haddi loogu magacdaray khadiija binti khuweylid markii nabaga hoogo arrintaasi arrin cusub maadaama ahayd garabkiisa istaagtay waxay tidhi abshir fa wallaahi laa yukhzika allaahu abadda waxay dareentay in nabaga sala allahu alayhi wasalama rasuul ilaahay yahay arrintaasna waa ka saaciday garab ay ku siisay marka dacwada bilowgeeda iyo dhaqaageeda horeba gebdhaha saan ay u taagnaayeen waxyaalaha macaahiddan wilaayaadka islaamiga looga aasaasay mujaahidiinta kaalinta gabdhaha ay saas u muujinayaan waxaa ka mid ah in taariikhdaas dheer in la soo nooleeyo nin shaacira ayaa wuxuu yidhi alcilmu yarfacu beytan laa cimaada lahu waljahlu yahdimu beytaalcizi washarafi cilmigu waxa waaye guri tiir la'aan ah ayuu taaga cilmiga kor u qaadaa waa dhisaa jahligan waxa waaye guri iyo beyt oo maaragtay sharaf lahaa oo qiimo lahaa marka mooqaalkiis la fiiriyo ayuu dhulka dhigaa marka in runtii gabdhaheenna maanta tafsiirka qur-aanka ay wax ka bartaan xadiidkii rasuulka sala allahu alayhi wasalama wax ka bartaan wasaa'ilka loo adeegsado fahamka kitaabka ilaahi iyo sunnadii nabaga oo dhuuqadii iyo waxyaalahay la mid ah inay wax ka fahmaan waa arrintaas arrin farxad leh arrinka aad iyo aad loo soo dhoweeyo waxaan rabaa markaa annaga u dardaarmaynaa gabdhaha hadda waxbartay degmada xiindheere oo macadkan ka soo baxay dufcidiis koowaad ka degmo ahaan horta waa dufcidii koowaad laakiin walaaye ahaan haddii la yidhaahdo ma aha dufcidii koowaad dufco kale ay waxay ka qalanjibisay degmada ceelbuur dufo kaleedna waxay ka qalanjibisay meesha la yidhaahdo galhareeri haddii walaaye ahaan loo fiiriyo waa middan middii saddexaad degmo ahaan haddii loo fiiriyona degmada xiindheer waa middii ugu horreydey gabdhaha marka magaca boor ku qoran waxa waaye licdaad addaaciyaad gabdhaha inay waxa ay barteen meelaha ay joogaan iyo deegaamadii inay cilmigii ay gudbiyaan doorka dacwadu wax ka qaataana looga talagalay runtii gabdhihii hadda ka soo baxay meelahaas degmooyinka hadda aan sheegay dhammaantood waxaa loo furay goobo waxbarasho ayaga maamulo ay ka yihiin mudarisiin ka yihiin mucallimaad ay ka yihiin maaragtay ilmaha yaryar gaar ahaan ayay maaragtay tacliimayaan doorkaasi kaalintaas marka degmada xiindheeren waa ka rabnaa insha allahu tacaalaa dee maktabkan hooshaasi kulle waa diyaarin doonaa qadiyadaas marka si guud insha allahu tacaalaa in arrintaasi gabdhaha ay u diyaargaroowaan garabna lagu siiyo arrintaasi si ay u barbaariyaan jiilalka yaryar oo mustaqbalkooda ay u dhisaan weliba gabdhaha aad iyo aad waxay ugu fiican yihiin tarbiyada macallimiinta ragga ah ayagaa ugu fiican tarbiyada xaggeeda ilaan waxay fahmayaan cunuga yar daraankiisa iyo maaragtay qaabka loo dhaqaajiyo cunugan cusub oo naashigaa qaabka loo wado ay ay ka fahmi badan yihiin ragga macallimiinta ah gabadha waxaa suuragale ayadoo hadda cunugaana dhibo badan gaarsiinin oo waxaana maaragtay inay waxbarta hadda waa dhici karta qaabka iyo farsamada aad iyo aad ay ugu fiican tahay qadiyadaas marka insha allahu tacaala waa dardaarmaynaa waxaan kala dardaarmaynaa reer xindheere dee waxbarashada hadda gabdhaha ka soo baxay gabdho kooban hal fasale waaye gabdho ka badanna waa joogaan magaalada insha allahu tacaalaa doorka labaad ama wareegga labaad markii macahadka la furaayo khadiijo in insha allahu tacaalaa dadka inta ay ka bataan taasna waxaan rajaynaynaa si cumuum ah si guud ah waxbarista gabdhaha in lagu dadaalo wa akhiiran ka walaaye ahaan waxaan la qaybsanaynaa farxadda iyo soo dhoweynta maanta ka jirto degmadan ee munaasabadan gebagabada ah oo aad iyo aad ugu faraxsannahay juhdigaasi dheer iyo sabarkaasi badan ilaahay inna soo gaarsiiyo ee maaragtay qalanjibintii ama qalanbedelashadii gabdhihii ku soo baxay macadkan taasoo runtii taarikh badan ay soo mareen ee juhdi badan ay soo mareen waa insha allahu tacaala jasaakum allahu khayran fahnii'an lakum ayay idin leenahay waxaana ilaahay subxaana wa tacaala idin weydiinaynaa cilmigiinna ilaahay inuu maaragtay ku dhigo cilmi naafac ah idinkan wax idin taro ummadda kalena aad ka anfacdaan oo ilaahay in maaragtay idinka dhigo ilaahay weydiisinayna subxaana wa tacaala waa khitaaman xafladdii ama munaasabadii khitaamku ahayd macadka khadiija degmada xiindheere meeshaana noogu xihan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa waxaad naga dhegaysanayseen dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qayb galay tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى